الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره
الحديث ثلاثون حديث كصدنية can abi thaclaba abi thaclaba ayuu daaru qudni ka wariyey alkhushaniyi ee qabiilada reer khushayne loo nisbeeyey jurhuum ibnu naashir ah abi thaclabahaasu radia allaahu canhu can rasuulilaahi rasuulka alluu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi ina allaaha alle caza asagaa qaaliba alle wajalla asagaa weyn faradda waa waajib yeelay faraa'idda waajib yaal falaa tudayicuuhaa ha dayicinina waxadda waa xadeeyey xuduudan xadad yaal falaa tactaduuha ha ka gudbinina waxarama waa xaaraamtinimeeyey ashyaa'a shay yaal falaa tantahikuuha ha dillaacinina wa sakata waa ka aamusay can ashyaa'a shay yaal raxmatan naxariis daraaddeed lakum idinka laynin naxariisanaa hayra nisyaanin halmaan la'aan alla ma halmaamin falaa tabxatuu canhaa ha baarbaarinina xadiidun xasanun waa xadiis xasan uu yidhi nawowi raximahullah rawaahu daaraqudni ayaa wariyey daara qudni ayaa wariyey iyo wa kayruhu kayrkiis xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista xoogaa la dacniyey ee ku jirta kitaabka arbaciinka ah waana xadiidka ugu horreyn u malaynaya xadiis daciifon kusoo marna arbaciinka xadiidkan waxaa ku jira dacfi laba cilaana ku jirta cilada ugu horayda waxaa lagu wariyey min ariiqi daawuud ibnu abi hindin can makxuul can abi thaclaba alkhushani ariiqaasaa lagu wariyey marka makxuulaa ka wariyey abi thaclaba mana ansixin inuu wax ka maqlay oo makxuul samaaciisa uu wax ka maqlay abi thaclaba ma sugna halkaas markaa xadiidka inqiaaca uga jira sanadka oo makxuul iyo abi thaclaba dhexdooda inqidaac ku jira taas waa cilo cilada kalena waxaa aad la yskugu khilaafay rafcigiisa iyo waqfigiisa xadiiska in marfuuc laga dhigo nabiga loo tiiriyo sala allahu calay wasalam iyo in laga dhigo qowl abi thaclaba oo mawquuf ah oo qowl saxaabi ah marka labadaas cilaa ku jirta oo xadiidka bacdu ahlicilmi ay ku daciifiyeen labada cilana waxaa sheegay sharaxa weyn ee ibnu rajab alxambali jaamic alculuum alxikamka sidaas ugu sheegay labada cilaba alxadiiu halaauun xadiidka sodoneeya can abi thaclaba abi thaclaba ayuu daaruqudni ka wariyey abi thaclaba waa kunyada saxaabiga alkhushaniyi ee qabiilada reer khushayna loo nisbeeyey waxa weeye khushani waa mansuubun ilaa khushayna khushaynana waa qabiilo macruuf oo carabta ka mid ah waxa weye reer khushayna ayaa loo nisbeeyey magaciisa saxaabiga waxaa la ihahdaa jurhuum ibni naashir jurhuum ibni naashir ah radia allaahu canhu can rasuulilaahi rasuulka alluu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi ina allaaha alle faradda waa waajib yeelay faraa'idda waajib yaal falaa tudayicuuhaa ha dayicinina ilaahay waajib yaaluu waajib yeelay ina allaaha alle caza wajalla saas weeye sax ina allaaha alle caza allaa haalib ah wajalla allaa weyn faradda wuxuu waajib yeelay faraa'idda waajib yaal falaa tudayicuuhaa ha dayicinina marka ilaahay waajibyaalkiisa xifdiya salaadihii shantaaha aa ka mid ah soonkiiyaa ka mid ah sekadiiyaa ka mid ah xajkiiyaa ka mid ah waxaa ka mid ah waxa weeyaan birulwaalidaynki waxaa ka mid ah jihaadkii waxaa ka mid ah alamru bilmacruuf wanahyu cani ilmunkar iyo wax kasii badan waxaa ka mid ah biilalka dadka nafaqadooda kugu waajibta inaad biisho waa badan yihiin wujuubaad ee ilaah wuxuu waajib yeelay ha isku dayicinina ha isku dayicinina waxadda ilaah wuxuu xadeeyey xuduudan xadad yaal falaa tactaduuha ha ka gudbinina ilaahay xuduuduu xadeeyey maxaa loola jeedaa xuduuddaas aqwaal dhowra ay ahlcilmigu ku fafsireen qaar waxay dhahaan xuduudda waa waajibaadkii iyo muxaramaadkii intaba xuduudaa la yidhahdaa oo rabulcaalamiin markuu ka soo hadlay cuntada iyo cabitaanka qofka sooman inay xaaraam ka tahay wuxuu hi tilka xuduudullah falaa taqrabuhaa wartaas waa sohodibih ilaahay haku dhowaanina ha ku dhowaanina welidaas saas daraaddeedu gabadha ciddadeeda iyo markuu ilaah sheegay iyo waxa waajibka noqonaya wuxuu yidhi tilka xuduudullah falaa taxtaduuha war waa xuduuddii ilaahay ha ka gudbinina oo war gabdhihiiyoon ciddadoodii dhammaan guur kama ansixee zinayay ku dhicin oo dhihin waa guursana ila guur kama ansaxo biijmaaci lmuslimiin hadday markaasoo laydhaha ninaa la siinaa ama ay tidha ninaan guursana waa zino marka war xuduudda ilaahay ha ka gudbinina marka ahlucilmiga gabal waxay idhahdeen xuduuddan waxaa loola jeedaa waajibaadka iyo muxaramaadka waajibaadka ha ka gudbinina waa xuduud alleh oo sameeya muxaramaadkana ha ku dhicinina waa xuduud alleh ka fogaada qaarna waxay dhahan maya xuduudda waxaa loola jeeda cuquubaadkii waxa weeyaan cuquubaadka dunuubta dadku sameeyaan qaar ka mid ah xuduuda ilaahay u sameeyey oo qofkii zinada ku dhacay een guur xalaala soo marin waa tii lagu waajibiyey boqol jeeba kii wax habayna oo habayn waxa weeyaan nisaabkana gacanta in kow laga siiyo midigta ah marka xuduud wey kii diinta ka baxay in la dilo kii waxa weya guur soo maray ee kadib zinaysta isagoo muxsan ahaa dhagax nafta looga jaro warka war xuduudda alle ha ka tilaabinina oo xadka siduu ahaa uu fuliya u oofiya liibaanta addunya midda aakhira ku jirta xuduudda adduunka naftaa ku badbaadayda diintaa ku badbaadayda maalkaa ku badbaadaya cirdiga iyo sharaftaa ku badbaadaya qurunkaa ku baaba'aya kufrigaa baaba'aya dhiigga muslimka iyo qabyaaladii qurunkaa baaba'aya biliqada iyo tuugada baaba'aysa zinada iyo qurunkaa baaba'aya mar haddii xuduudda ilaahay siday tahay loo ilaaliyo o loo fuliyo ee xuduudda ilaha ku tumanina ee siday tahay u fuliya qof kastoo muslim ah waa inuu intuu awoodo ka qayb qaato in la fuliyo ilahay xuduuddiisa ilahay xuduuddiisa waa midda cizada adduun iyo cizada aakhira ku jirto waxarama ilaahay waa xaaraamtinimay ashyaaa shayaal falaa tantahikoohaa ha qararinina ha dilaacinina shayga alla xarimay waa xijaab ha isku aadinina ka jooga ilaahaa xarimay tiradii ka batan wax alla xarimay ilaahay shirkiguu xarimay dhiigga muslimkuu xarimay zinaduu xarimay tuugaduu xarimay daroogaduu xarimay zinada iyo waxa gaarsiinaya muusiqa iyo heesuu xarimay war waxa alla xarimay ha aadinina ka jooga ka jooga wasakata ilaa waa ka aamusay can ashyaaa shayaal raxmatan naxariis daraaddeed lakum idinka uu idin naxariisanaa hayra nisyaanin halmaan la'aan ilahay wax ma halmaamin wamaa kaana rabbuka nasiya rabbigaa waxba ma halmaamo marka asagoo ogu ka aamusee ka aamusa falaa tabxauu ha baarinin canhaa xaggeeda marka waxyaala ilaahay isagoo og uu ka aamusay ha baarinina taas waxa weeyaan xadiidkii hore aan u soo marnay ayaa waxa weya min xadiidi abi hurayra ayaa waxa weeyaan macnihiisu ay la mid tahay oo ahaa wamaa nahaytukum fajtanibuu wamaa amartukum faatuu minhu masadactu fainamaa ahlaka man kaana qablakum kahratu masaa'ilihim wakhtilaafum calaa ambiyaaihim marka su-aasha halkaasa nuga soo hadal waxyaalaha oo su-aasha ah waa nagii shan u qaybinay shay waajib ah su-aal waajiba oo waa maxay masalada xalaasha iyo xaaraamta iyo cibaadaadkaaga iyo ku saabsan ood u baahantoodan garayn culummada inaad weydiidaa waa waajib horaan usoo sharxay iyo mid sunna oo dalab cilmiga ah dalabulcilmi oo qofkii masaladii hadda adiga baahideed kuuma taagna laakiin daalibaa ta waxaad rabtaa inaad ogaato sida adna ugu dhaqanto ummaddan ugu gudbido haddee waxa weyan ayadana dalabulcilmi fariida calaa kulli muslim masalena waxay ahayd masalo waktigii waxyigu degaya la xarimay laakiin kadib dhammaatay oo waa maxay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaءa in tubda lakum tasuukum wain tas'aluu canhaa xiina yunazalu اlqur'aanu tubda lakum marka wax aan alla xarimin ha weydiinina waxaan alla waajibin ha weydiinina ka aamusa maxaa l waxyiga degaya waxa dhacda iyadoon alla xarimin ma xaaraama inta tira in la yidhaha waa xaaraam waxaan alla waajibin inta weydiido oo tira ma waajiba in la yidhaha waa waajib waktigaasay taasu ku ekeen midna waxay ahayd weligeeda xaaraamta waktigaas horena waa jirta haddana way jiraydaa oo waa maxay su-aalaha munaafiqiinta oo istihzaa'a iyo magacadayga ah ma rabo inuu diin qaato iyo inuu hogaansamo laakiin bali wax iska ogow iska weydii iyo tii mushrikiinta oo kale oo ay nabiga u weydiinayeen tacamudka iyo ta'jiiska inay caajis geliyaan oo is yidhaahdaan bal ha ka jawaabi waayo bal su-aashaan ha ka jawaabi waayo marka qaabkaas wayna sameeyeen dad badana sameey ilaa haddeen waxa weeyaan bal su-aashaana ku daybal hal inuu ka jawaabi waayo in kale oo hadduu ka jawaabi waayo mayda ceeba hadduu xataa ka jawaabi waayo mayda ceeb ah imaam maalik sow ma ogid in afartan mas'alo la weydiiyey oo dhowr mas'ale ka jawaabay toban ka yar ka jawaab markaasuu ninka wuxuu yidhi aniga safaraan ku imid meleblaan ka imid dadkii maxaan u sheega waxaad u sheegtaa inuu maaligan weydiye waa qowa Ha, intaasaad iga gaarsiinaysa dadka sidaasaa diina a'immada diintana saasaa lagu yiqi marka ma aqaanaaba u fudud midaa dhibaato leh marka laakiin waxa weyn jaahilkeenu waa iska wuxuu leeyahay bal artanuu oqowa arga tag cilmina ma yaqaan jaahil waxa ah qofkii mas'ale kastoo la weydiiye ka jawaaba jaahilkaasa ah qof maanta jooga ee mas'ale kastoo la weydiiye ka jawaaba hada huwa jaahil waa kaasaa jaahil oo hal mas'alo ka joogsanaya ma lehe maxaa yele waa la hubaa inuusan diintoo dhan koobin waa la hubaa keliya wuxuu mid walba ugu dhiiranaa waa xishoodar qofaan hal mid xad male waa soo fiirina waa horay kulligood eberwood marka ka aamusa waxaa kaleeto waxaan nidhi oon soo sheegnay masalada shanaad ay ahayd saxaabada mas'alada aan dhicin waxa weeyaan masale heble ka waran haddii la yidhaha waxay dhihi jireen ma dhacday maya ha dhacdee nooga sugay dhihi jire marka masaa'il aan dhicin weliba qaar ka midu hadda kadibna inay dhacayaan aan la sugay inaad iska weydiido taasna waxyaalaha la diidayo waxaa kaloo soo gelayaan ahlucilmi xadiiskan oo kale waxyaalaha qeybka ka ah oo maalan sifada ilaahay kayfkeeda allah subxaana wa tacaala wuxuu kitaabkiisa munaselka noogu sheegay toddoba aayadood alraxmaanu cala alcarshi istawa ilahay carshigiisu ka sarreeya laakiin ilaahay kitaabkiisa kuma sheegin nabiguna sunnada kuma sheegin qaabka iyo kayfka uga sarreeyo qofka weydiiye oo yidhaha qaabkee uga sarreeya waa mubtadic mubtadic weeye qofka raadiyana waa ahlu dalaa sidii alla yidhi dheh hana dhaafi ilahay carshigiisu ka sarreeya siduu uga sarreeya isaga garana khalaas misaluu halkan keenay sheekh maxamed saalex alcuthaymiin isagoo macnaha dadka su-aal badidooda uu sharax dheer gelishay markaasuu yidhi hunaa mas'ala markuu xadiiska sharxaya dadka gabola waxay weydiiyaan uu yidhi dumarkuna kumaba sii jiraan uu yidhi waxa weeyaan ma bannaanto qofka ma u bannaan tahay tinta lugaha ku taalla inuu iska xiiro ama iska suuliyo iyo middaan gacmaha ku taalla iyo xaaddaan ma la xiiri kara bal bal imtixaanka banu aadanka xaaddaas xataa waa ku weydiina xaaddaas lugaha ma la suuli karaa ay yidhaahdeen uu yidhi markaasuu shiiku wuxuu yidhi faljawaab ashucuuru alaaatu aqsaam tinta saddexa sideeda loo qaybiya tinta jirka ku taallaa waa saddex tinta jirka ku taallaa waa saddex maa umira biisaalati qayb la amray in la suuliyo amar weeye waa la amray in la suuliyo nabigaa amray sala allahu calayh wasalam oo waa maxe waa caanada waxa weeyaan tinta cawrada hareeraheeda ka baxda iyo kilkilaha tinta ka baxda rag iyo dumarba waa la amray saas inay suuliyaan afartan maalmoodna aysan dhaafsiin oo afartan maalmoodaa nabigu u xadeeyey afartan maalmood qofku waa u kaadi karaa ka badan maya nadaafad daraa ka imaanayda qofka muuminkaana nadaafad ayaa la amray waxaa ka mid oo ragga la amray shaarubka inay suuliyaan shaarubka inay raggay taasu gooni ku taa ayagaa la amray marka taas waa mid waa mid laakiin shaarubka imaam maalik wuxuu diidi jiray in la xiiro waa in la jaru dhihi jiro wuxuuba dhihi jiray qof xiiray haddii la arko halla xoogaa ciqaab yar halla marsiyo halla tacsiiro tamhiil xoogaa waa isfool xumeey buu leeyahy marka waa in la jaro waa in la jaro taas waa tinuu yidhi waa mid xukunkaasaan la siiyo nabigu siiyey sala allahu alay wasalam tinta labaad maa nuhiya can isaalati tin qofka ku taalla oo la iska reebay in la suuliyo oo nahyi ku soo arooray oon la taaba karin oo nabigu amray in la daayo waa maxay waa garka waa garka oo nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiidka imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey uu yidhi jazu juzu shawaarib war shaarubka jara wa arqu llixaa war garka raariciya garka laalaadiyoo raariciya khaalifulmajuusa gaalada dabcaabudka aha garka xirkee garkiina ha xirinin oo khilaafa war ma majuusatiin maxaad garkiina u xiraydaan gaalada dabcaabudka aha garka xirtee nabi maxamed saasuu yidhi sala allahu alay slam saxiix muslimku ku yaalla waa amar amarkuna wujuubuu keenaa haddaan la helin daliil ka leexiyo oo yidhaahda waajibnimo loolama jeedin hal daliilna lama keeni karo oo tusaya gar garku in waxa weeyaan amarkaas nabiga inuu sunnay sidaas darteeda jamaahiiru ahlicilmi waxa weeyaan waxay ku tageen inuu waajib yahay waajibka qofka ka tagaana waa faasiq welidaa sidaas daraaddeed qofka garxiirka markhaati ma galo markhaati haddaad u keento qof garxiiran waxaa lagu leeyahay faasiq weeye waa kaasa waaba ka muuqata orod naga wa markhaati ma galo qofka garxiirka iyo qofka garka jara iyo qaaraan xirine jara oo aad u gaabiya taas waa xadiid xadiidka kale waa kan saxiixulbukhaarigaasna ku yaalla iyo muslim labadood isku waafaqeen oo uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam khaalifu lmushrikiina war gaalada mushrikiinta khilaafa ayaga garka xiiree wafiru lixaa war garka kaamil ka dhiga wafiru ey abquuhaa waafiyan isagoo dhammaystiran daaye oon wax laga taaban isagoon wax laga taaban daaye wa axfu shawaarib shaaribkana cirib gooye waa inaad salka ka jartaa shaarubkana marka tintaasna waxa weeyaan nabi maxamedaa sidaas u amray sala allahu alay waslm waa in la daaya maxaa soo haray tinta saddexaad maa sakata canhu waa wuxuu ka aamusay wuxuu ka aamusay oo waa tintaan gacmaha iyo lugaha iyo ku taalla tintaas tintaas marka wuxuu ihi lugaha ku taalla oo laga aamusay culummada qolaba si uga hadasha qaar waxay dhahdaan lama taaba karo hayla waa takyiiru khalqillahi ilaahay khalqigiisoo la bedela so ilahay sidoo kuma abuurin ha u taabane qaar saas yidhahdeen wuxuu yidhi laakiin aniga waxaan arkaa huu yidhi tintaas in layska daayo oon la xidhan lana jarin ilaa hal mara maahane oo dumarka kaliya u bannaan waa maxay hadday tiradii ka badato oy foolxumo keenaydo ila gabadha si gooniyaha loo amray quruxda iyo isqurxinta raggana raggana waaba ceeb inuu iska xiidhaan raganimayba tustaa uu yidhi nabigu waxaan rabaa sheekh maxamed saali cusaymiin dadnima adayg iyo kartiyayba tustaaba inuu waxa weeye lugaha timo badan iyo ku leeyahayba marka xaad u xiidheen maxaad u xiidheen quwayba tusee sidaasuu yidhi calaa quwati rajulay tustaa uu yidhi marka calaa kulli xaal tintaas in layska daayo marka wixii aan foolxumo ahayno taas shiiku sheegoon daruuro keenayn in layska daayo sidaas weeyaan su-aasheedana layska daayo xadiiskana wuxuu yidhi imaam nawowi isagu xasan weeye daarulqudni ayaa wariyey qayrkiis laakiin waa nagii sheegnay ahlucilmigu inay masaladaas xoogaa tacqiibiyeen oo xaafid ibnu rajab alxambalina aan ka soo qaadnay